alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacnaa bima callamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna waa kitaabkeennii alfiq lmanhaji siiba waxaynu ku jirnay waqafka iyo axkaamtii u dhahaa waxay culimmadu yidhaha raximah اllahu tacaala lusuumu lwaqfi wamaa yataratabu calayhi min axkaam waqafka laasimidiisa uu laasimay ee uu waajibay ee uu sugnaaday iyo waxyaalihii ka ratibmayey ama ka dhalanaya ee axkaam ahaa alwaqfu waqafku shayga la waqfay ama waqfidda wax la waqfaa min alcuquudi laasimati cuquudda laasimada ayuu ka mid yahay allatii taasoo yataratabu calayhaa oo ka ratibmayuu ka dhalanaya aahaaruhaa aahaarteediiyo raadadkeedii bimujaradi inshaa'i alcaqdi saxiix marka caqdi saxiixa la curiyo oo khaliha oo keli ah ayay kaga dhalanaysa ay kaga ratibaysaa ahaartiisa walaysa huwa waqafku mu ahaa nin kalwasiyati sida dardaaranka oo kale fa innahaa caqdun jaa-izun caqdi jaa-isa weeye waxay leeyihiin culimmadu waqafku marka uu qofku wax waqfo waxaasi ama ha ahaado wax maguurtaa ama wax guurtaa ha ahaado waxyaalihii waqafkoodu uu bannaanaa marka uu qofku waqfo waqafkaasi wuxuu ka mid yahay cuquudda laasimada ah sidaa ku laasimtay sidaa ku sugnaatay sidaa ku gooday ee wax khiyaara iyo door ah iyo ka noqosho iyo si kale u dhigid midnaba aanay ka bannaanayn waqafku wuxuu ka mid yahay markaa cuquudda laasimadaa ee ay ka ratibmaysay ka dhalanaysaa aahaartii iyo raadadkeedii marka caqdigaa saxiixa ah la insheeyo la curiyo khalinimada caqdigaa la curiyo ee saxiixa iyo mujaradkiisa ayay aahaartii kaga dhalanaysaa sida wasiyada oo kale ma aha wasiyadu waa caqdi jaa-is oo qofku waa ka noqon karaa midda labaad dee marka uu geeriyoodo ayay dabadii sugmaysaa iyo inuu qofkii aqbalo iyo laakiin isagu mar alliyaaliyo markaa caqdigaa saxiixa qofku uu sameeyo sidaasuu ku laasimay sidaasuu qofka milkigiisii kaga baxay sidaas ayuu markaa aasaabtiisa iyo raadadkiisa kaga ratibmayaan wayataratabu waxaa ka ratibmayaa calaa lusuumi caqdi lwaqfi caqdiga waqafka laasimitaankiisa alaxkaamu taaliya axkaamtan soo socota ee taxan alifka koowaada cadamu hubuuti alkhiyaar inaanu khiyaar iyo door qaadasha aanu ku sugmaynin fii caqdi lwaqfi caqdiga waqafka fa idaa waqafa waqfan saxiixan markuu waqfo falaysa lahu uma sugnaanin khiyaaru majlis khiyaar majlis uma sugnaanin kama annahu laysa lahu khiyaaru shardin ayda khiyaaru shardina mar labaad ma leh laasimitaanka uu caqdiga waqafku laasimaya waxaa ka dhalanaya axkaamtan soo socota kow qodobka koowaad mar haddii uu qofku waqaf saxiixa uu sameeyo wax khiyaara iyo wax door ah oo qofkaa waqfiyey caqdiga waqafka uu ku yeelanayaa ma jiro khiyaaru majlis oo intaa halkii uu ku waqfay uu joogo ee aanu ka tegin khiyaar iyo door yeelan maayo uu kaga noqdo ama uu si kale yidhaahdo khiyaaru shardi uu shardisu yidhaahdo laba cisho ama saddex cisho ayaan ka soo fikirayaa oo hadhowta wax kaga bedelana ma laha ba intiqaalu milkiyati lmawquufi waxa kale oo ayna ka sugmaya lahaanshihii shaygan la waqfiyey oo u guuro ilallaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay xaggiisa falaa yaxiqu lilmaaliki اlasliyi uma sugnani atasarufu bilwaqfi inuu ugu tasarufo calaa sabiili lmilkiyati lahaansho jidhkeed laa bibeycin walaa hibatin iyo hibatoona walaa gayri daalika iyo kaa kayrkii toona waxay leeyihiin culimmadu waxa kale oo iyadana ka laasimaya ama ka dhalanaya inuu lahaanshihii shaygan la waqfay lahaanshihiisii u guuro ilaahay xaggiisa dee asaaratan wax walba ilaahay ayaa iska leh innagu ikhtisaas iyo gaaru kala sheegasho ayuunbaynu leenahay intaa yaree ikhtisaaska iyo sheegashadii aan sheeganaynayna way ka baxaysaa oo bini aadmi sheeganayaa ma jiro waa gurigii ilaahay baa la leeyahy masaajidka cid lagu sheegayo masjidkii reer hebel waa loodhan karaa ama masjidkii hebel macnaha uu waqfay bay noqonaysaa laakiin wuxuu leeyahayoo sida gurigiisa iyo gaadhigiisa loogu tiiriyo ma noqonayso markaa ilaah xaggiisu u wareegayaa milkigii oo ikhtisaaskii iyo gaadhiqoshadii iyo sheegashadii bini aadmiga u ka baxaya maaligii asliga ahaayee shaygan lahaana xaq uma leh inuu waqafkii ku tasarufo si milkinimo iyo lahaansho oo yacni siduu xoolaha uu leeyahay ugu tasarrufayo uguma tasarrufi karo ma iibin karo ma hibayn karo yacnii ma sadaqadaysan karo si kale ma odhan karo shaygaa milkigiisii wuu ka baxay dadka qaar baa saynu dib aynu ka sheegi doonno dhul bay waqfinayaan ama guri bay waqfinayaan dee ha dhowto unbuu markaa meeshii oo markaa yar qaaliyowday iyo waxbuu arkay markaasuu le waan bedelayaa meel kalean u beddelayaa waynu arki doonaa uma bannaana jim intiqaalu xaqi lintifaac waxaa kaloo ka ratimaya inuu u guuro xaqii dheefsigu bilwaqfi la dheefsday ila aljiha jihadii ayuu gurayaa allatii jihadaasoo kaana laha alwaqfu u sugnaaday khaasatan kaanad ahaataya jihadiisa aw caama ama mid caamaba ha ahaato qodobka saddexaad ee ka dhalanaya waqafku markuu laasimo waxa weeye shaygan la waqfiyey intifaacsigiisii iyo dheefsigiisii hadduu ugu talagalay dee masalan guri la gelayo hadduu ugu talagalay meel lagu tukanayo hadduu ugu talagalay ceel iyo berkad iyo dhaam iyo biyaa laga cabayo dheefsigaa iyo intifaacsigaa xaqiisu wuxuu u guurayaa ciddii loo waqfay ama ha ahaato cid khaasahoo dee uu markaa qof iyo laba iyo koox ku waqfay ama si cid caamaha ku waqfo dadka fuqarada dadka masaakiinta dadka baahan midku doonaba ahaadee xaqii intifaacsiga shayga mawquufka ciddii la waqfay buu guuraya milkiyat lmawquuf shaygan mawquufkaa la waqfay milkiyadiisa iyo lahaanshihiisa idaa waqafa alwaaqifu kan waa waqfinayay markuu waqfo caynan shay caynahoo muuqda caqaaran maguurto ha ahaado aw sayaaratan gaari ha ahaado aw silaaxan hub ha ahaado aw hayri daa aw hayra daalika ama kaa kayrkii ha ahaadee intaqala waa guurayaa milku raqabati lmawquufi shaygan la waqfay qoortiisa milkigeeda iyo lahansheeda ila allahi tacaala ilaahay xaggiisa ayuu u wareegaya ayuu guurayaa falaa yakuunu lmawquufu lilwaaqifi kii waqfiyay u sugnaan maayo walaa lilmawquufi calayhi kii lagu waqfayna u sugnaan maayo halkan waxay culimmadu ka hadlayaan milkiyadda insaanu horeba usoo sheegnay shaygan la waqfay yaa leh waxay leeyihiin culimmadu markuu qofku waqfo shay cayna oo muuqda ama caqaar ha ahaado sida daar iyo dhul iyo beer iyo wixii lamida shay maguurto ah berkad iyo ceel iyo dhaam iyo ama waa waxyaalahan guurtooyinko waa sida gaadhi oo kale waa sida hub oo kale waa sida kutub oo kale iyo wixii lamida waxay leeyihiin milkiga qoorta shayga milkigiisa iyo lafdiisa qoorta waxaa laga wadaa dee dhammaantii baa laga wadaaye shayga qoortiisa iyo dhammaantii milkiyadiisa iyo lahaanshihiisa wuxuu guurayaa ilaahay xaggiisa uu guurayaa macnaha ikhtisaaskii iyo sheegashadii bini aadmigu sheeganaya waa ka guraya ilahay xaggiisa uu guurayaa markaa shaygan mawquufka waaqifkii waqfay u sugnaan maayo oo wuu ka guurayaa kan mawquufu calayhiga lagu waqfayna u guuri maayo isagu intifaacsiiyo dheefun buu leeyahay labada arrimood ee uu diiday ee uu leeyahay waaqifna u guuri maayo mawquufu calayhina u guuri maayo waa arrin ay qabaan madaahibta kale oo sida abu xaniifa oo kalea qabay inaan milkiga raqabadu aanay ka suulaynin ninkii lahaa ee shaygu waqaf gaana ahaanayo laguna intifaacayo laakiin lahashiisii uu ku jirayo halka caamatulfuqahaa ay iyagu qabaan intooda kale shaaficiyada waa tano ayo waynu arkaynaa waxay leeyihin milkiyaddii maaligii asliga ahaa waa ka guuraysaayo kan mawquufu calayhiga ah ee lagu waqfay ayay milkiyaddii u guuraysaa dee shaaficiyana waa kuwa yidhi xagga ilaahay bay guuraysaa manaaficu lmawquuf shaygan la waqfay haddaba manaaficdiisi iyo dheefihiisii manaaficu lcayni almawquufa cayntan iyo shaygan la waqfay manaaficdiisa iyo dheefihiisu milkun lilmawquufi calayhi mawquufu calayhiga ayay milki u tahay idaa kaana almawquufu calayhi mucayanan markuu yahay mid la cayimay walow waxa u sugnaadaa an yastawfiya haadihi almanaafica inuu obso binafsihi nafahantiisa aw bikayrihi ama cid kale inuu ku obso biicaratin amanaysi wa ijaaratin iyo kirayn wayamliku aydan waxa kaluu milkinayaa fawaa'id alwaqfi waqafka fawaa'idiisa alxaasilati ee xasishay bacda waqafka dabadii ka hamari alashjaari almawquufati calayhi dirtii lagu waqfi midhaheedii oo kale wa suufi walabani wa awlaadi dawaabi almawquufati calayhi ayda iyo dhogorta iyo caanaha iyo caruurta daabooyinka lagu waqfay ay leeyihiin aydan mar labaad ama idaa kaana almawquufu calayhi gayra mucayan hadduu yahay midaan mucayan ahayn wainamaa huwa jihat min aljihaad kalfuqaraa'i masalan fainahum laa yamlikuuna manfacata almawquufi ma milkinayaan bal yamlikuuna xaqa alintifaaci biha xaqa ku intifaacsiga ayay milkinayaan waxay leeyihiin culimmadu cayntan iyo shaygan la waqfay manfacadiisa iyo dheefdiisu waxay milki u noqonaysaa kii lagu waqfay marka uu yahay mawquufu calayhi mucayan markuu yahay kan lagu waqfay markuu yahay hebel ama hebel iyo hebel markuu yahay wixii manaafica ee uu leeyahay waqafkaas isagaa milkinaya hadduu yidhi gurigaa inay galaan baan ugu waqfay dee geliddiisii ayay milkinayaano yeelanayaan inay ka cabbaan baan u yeelay ceelka ama barkadda dee ka cabbiddaas ayay milkinayaan waxaana u sugnaaday waa markuu weliba kan mawquuf cala mucayan yahay waxaana weliba u sugnaaday masalan markuu mucayan qof oo kale uu yahay manaaficdaa inuu ku oofsado isagu nafdiisa inuu galaba la yidhi ayaa loogu waqfay meesha inuu cabbo ayaa loogu talagalay inuu isaga lafdiisa gala iyo inuu cabbo wuu leeyahay waxa kaluu leeyahay bikayrihi cid kale inuu ku oofsado cid kale inuu manfacadii yacni ku dhammaystu ku guto masalan waxaa la yidhi gurigaa inaad degto ayaa lagu waqfay dee cid buu ammaanaysiin karaa markaasoo dhan iyo adigu deg icaaro wuu samayn karaa waxaa kaluu samayn karaa ijaara wuu kiraysan karaa hadda shaygii waa waqaf oo isagu waqaf ku yahay markaa manfacadiisii mar hadduu isagu leeyahay waa ammaanaysiin karaa waana kirayn karaa waxa kaluu milkinayaa bay yidhaahdeen fawaa'idda iyo waxyaalaha dheefaha hee waqafka ka yimaada intii la waqfay dabadiid geed baa lagu waqfay geed midhahooda dhirtan midhaha bixisa midhaha ka soo baxa isagaa milkinaya masalan waxaa lagu waqfay xoolo nool xoolaha nool dhogortooda iyo caanahooda iyo maqasha ay dhalaan iyo waxa yaryaraa ay dhalaanba isaga ayaa milkinaya oodii golaaladii inagu dhogortooda waxba kuma falle eh dee wayga arkay bariga dhulka mongolia iyo dee ama meelahan kaleba dhulalkan qaboodii golole ay xooru dhogorta badan leeyihiin wadiga arkay dhagartu markaa dee in laga hooriyo mishiin la geliyo markaa dee waxyaalo badan baa laga sameeya busayaashii ayaa laga sameeya markaa suufgooda caanihii waynu arkaynaa wixii ay dhaleenna waynu arkaynaa yani ciddaasaa milkinaysaa laakiin waxay leeyihiin haddii ciddaan lagu waqfay kayru mucayan ay tahay cidaan cayinayn weeye waajiha min aljihaad jihaajooyinka ka mida waxaa la yidhi fuqarada ayaa lagu waqfay masalan dee fuqaradii dad kooban maaha waa waxa la yaaliya wixii faqiir iyo qof baahan ilaahay shaygaa la kulmiyo ayagu waxay leeyihiin markaa manfacada shayga mawquufka manfacadiisa ma milkinayaan leannu dad koobanoo wax wada milkin karaanay ahayn bal maxay yeelanayaanay milkinayaan inay ku intifaacaan un iyagu inay dheefsadaan un iyagu sida kii mucayankaa u kiraysanayu cid kale u gelinayey dee xabad faqiiri oo keliya inuu dha anaa kiraysanaya ama uu yidhaahdo markaa anaa cid ammaanaysiina dee keligaa manid baa le kuwii kalala maye waxaa la waxa faqiir adduunyada joogo dhan baa kula leh atasarufu bilmawquufi waa ku tasarufka iyo ku takrifalka shaygii la waqfay laa yajuusu tasarufu in lagu tasarufo oo lagu takrifalaa ma bannaana biraqabati alcayni almawquufati cayntiiyo shaygii la waqfay raqabadiisa iyo qoortiisa iyo lafdiisa in loogu tasarufaa ma bannaana baycan iibahan aw shiraa'an iibsi ahaan hibatan hiba ahaan aw irtan dhaxal ahaan laa min qibali alwaaqifi kii waqfay xaggiisa lagama tasrufi karo walaa min qibali almawquufi calayhi kii lagu waqfay xaggiisana lagama tasarufi karo mucayana kaana almawquufu calayhi haya aw gayra mucayanin haya bal tabqa calaa milkiyati illaahi tabaaraka wa tacaala ayay ku baaqi ahanaysaa tusrafu manaaficuhana waxaa loo iilayaa ilaa mawqifat calayhi ciddii lagu waqfay wa yucmalu bihaa waa lagu dhaqmi maa amkana intii suurtagala bimaa nasa calayhi lwaaqifu qofkaa waqfiyey wixii uu caddeeyey dalla calaa dalikana waxaa tusinaya waqfu cumar bn khadaab radia allahu canhu fa inahu nasa fii waqfihi wuxuu ku caddeeyey annahu laa yubaacu inaan la iibinaynin walaa yuhab aan la hibanaynin walaa yuurasu aan la dhexlaynin rawahu lbukhaariy wa muslim waxay leeyihin culimadu ma bannaana shaygan cayntan la waqfay qoorteeda iyo labdeeda in loogu tasarufo iib la sii iibiyo iibsi uu mid kala iibsado hibo iyo markaa bixin layska hibeeyo irti iyo dhaxal in lagu qaato intaa midna kuma bannaana waxaanay ka bannaanayn xagga kii wax waqfay shaqo kuma leh kan lagu waqfay lafdiisa xaggiisana arrimahaasi ka socon maayaan ama kan lagu waqfay dee mid mucayan ha ahaado qof qura ha ahaado ama kayr mucayan ha ahaado sidaa dee fuqara iyo masaakiin iyo markaasoo kale ha la yidhaahdo midkooda kuma tasarufi karo arrimaha sheegna kuma tasarufi karo bal milkiyadda iyo lahashaha ilaahay bay ku baaqi ahaanaysaa wixii manaafica ee ka soo baxa ee dheefa ayuunbaa ciddii lagu waqfay yacnii la siinayaayoo loo iilaya xaggiisa waxaana lagu dhaqmayaa bay yidhaahdeen intii suurtagala qofkaa waqfay wuxuu caddeeye siduu yidhi ha la yidhaahdo siduu yidhi ha la yidhaahdo iyo wuxuu caddeeyey baa lagu dhaqmaya leanna waataynu soo tilmaannay qaacida bay yidhaahdaan shardul waaqifi ka nasi shaarici qofkan wax waqfay shardiga uu ku waqfay wuxuu la mid yahay naska shaarica oo kale ayuu la mid yahay sida aayadda iyo xadiidku waxay tilmaameen loogu dhaqmo ayaa qofkaa wax waqfiyey waqafkaa waqfiyey wixii shardi u dhigay loo raacaya loo furinaya waxaana tusinaya arrintaa waqafkii cumar bn khadaab radia allahu canhu siday bukhaari iyo muslim warinayaan markii waqafka sameeyey dhulkii khaybara uu ka helay ee qiimaha lahaa wuxuu uhi la iibin maayo oo la hibayn maayo oo la dhaxli maayo buuri nafaqatu lmawquufi shaygan la waqfiyey haddaba nafaqadiisii iyo qarshiyaadkiisii idaa kaana lilmawquufi kan lana waqfay lilmawquufi nafaqa yaxtaajuha kan mawquufka waxa u sugay nafaqo uu u baahan yahay ka tacaami dawaabi dee waa daabooyin waxaan la waqfayo raashimay u baahan yihin aw tarmiimi almabaani dee dhismayaashii in dib loo dhiso la dayactiro la hagaajiyo aw islaaxi alaalaati aalooyinkii in la hagaajiyo fa ina haadihi nafaqa takuunu waxay noqonaysaa min xaydu sharadaha alwaaqifu meeshii ka waqfinaya uu shardiyey min maali haya ow min maali lwaqfi haya fain lam yashtarid ilwaaqifu ka waqfinaya haddaanu shardinin shay-an kaanat innafaqatu waxay noqonaysaa min khallaati alwaqfi waqafka waxyaalihii khallaadkiisii ka soo baxay bay noqonaysaa in kaana lahu khalla haddii ay wax ka soo baxaan fain lam yakun lilmawqufi khalla haddaanay u sugnaanin aw tacaalad manaaficuhu ay markaa cadilanto ay fadhiisato faannafaqatu tajibu fii beyti maali lmuslimiin beytka baytulmaalka ama bangiga muslimiinta ayay nafaqadu ka waajibaysaa liannahu baytulmaalka muslimiinta marsuudun waxa markaa loogu talagalay oo halkaa loo dhigay limasaalixihim darahooda wa fi nafaqati cala lmawquufi shay in la waqfiya nafaqadiisana maslaxatun lahum muslimiinta maslaxa yadan baa ugu sugan waxay leeyihin culimmadu haddii shaygan la waqfay uu nafaqo u baahan yahay tusaale ahaan oo iyo wax lagu bixiyo sida dee waa daabooyinoo farduu waqfay geel buu waqfay ari buu waqfay dee wuxuu u baahan yahay baad iyo biyuu u baahan yahay dhismayaashii dee weligood saa u taaginaan maayaane waxay u baahan in la tarmiimiyo oo la hagaajiyo oo dee hadday dilaacaan marka hadday meelo dumaan la sameeyo hadday dildilaacaan hadday meelo jajabaan hadduu markaa rinjiga haddii albaabadii ay ka xumaadaan hadday meel kala dibi loo dhiso aalaad bay ahaanu masala ijinnu waqfay ijinnadii baa cadilmay gaadhi buu ahaa gaadhigii baa duqeeyey tayradii baa ka xumaaday wax kalaa ka xumaaday waxa weeye hagaajinta aalaadkii nafaqadaas iyo kharashka waqafku u baahan yahay waxa laga bixinayaa halkii qofkan waqfiyey uhi ha laga bixiyo qofkii waqfiyey baa dib loogu noqonaya hadduu yidhi shaygaasi wuxuu u baahdana xoolahayga kale ha laga bixiyo gaadhigaasi wuxuu u baahada ha laga bixiyo hantidaydan kale gurigaasi wuxuu hagaajin u baahdana nafaqadayda maalkayga kale ha laga bixiyo halkaasunbaa laga bixin hadduu yidhi shayga ha laga bixiyo isaga ha laga hagaajiyo oo waxa kirada iyo waxa ka soo baxaya ha lagu hagaajiyo hadduu yidhaahdo dee halkaasaa laga bixin waxba haddaba ma shardinin mar haddii aan waxba shardinina shaygii unuu waqfay dee nafaqadaasi waxay noqonaysaa waqafkan hadday wax ka soo baxaan oo masalan dee waa albola albeerka oo kale albeerkadii markaa way kiraysado waxbaa ka soo baxaya oo qallay leedahay dee waxaa ka soo baxayunbaa la cuni maayo eh dee lagana hagaajin haddii waxa qalla aanu lahayn oonay waxba ka soo bixin dee waa masjidba ka soo qaada ama waa meel guri uu yidhiba dadku ha seexdaan socotada ahi ama manaafic wuu lahaayo dee sidii loo maalayay baa shaygiiba uu cadilmayba oo bishiri ka soo bixi maayo baytumaalka muslimiinta ayuunbaa laga bixinayaa baytumaalkuna baytumaalmuslimiin ama baytulmaalna halka bangigan dhexe maanta dee dowladahan casriga uga yahay buu ugu jiray wixii amwaal caamahee ummaddaasi ay wada leedahay ee ka dhaxeeya khasaanadii ama meeshii la dhigayay bay ahayd inta laga bixinayo ee dadkii mustaxiqiinta ahay mutay laga siinayo leanna waxay leeyiin baytumaal almuslimiin waxa markaa loogu talagalay oo halkaa loo dhigo marsuud u yahay masaalixdooda dee shaygan mawquufa calayhi mawquufka in la nafaqeena maslaxa muslimiinta ugu sugan halaaku lmawquufi walaxkaamu almutacalliqatu bihi halkana waxay ka hadlayaan culimmadu shaygii la waqfay dhimashadiisa iyo waxyaalaha la xidhiidha waxay dhahaen culimmadu qad yahliku lmawquufu shaygii la waqfay inuu halaagsamaa la arkaa fatatacallaqu bihi dabeetana ay ku tacalluqday la xidhiidhto fatatacallaqu bihi waxa markaa ku tacalluqi oo la xidhiidhay cinda halaakihi markuu halaagsamo axkaamun axkaam baa ku tacalluqaysa oo la xidhiidhaysaa takhtalifu axkaamtaasoo iskhilaafaysa biikhtilaafi alcayni almawquufati alhaalika kala duwanaanshaha caynta la waqfay ee halaagsantay wa biikhtilaafi nawciyati alhalaag iyo kala duwanaanshaha noocay u halaagsantay u baaba'day wa hadihi alaxkaamu hiya waxay leeyihiin culimmadu shaygii la waqfay noocuu doonaba ha ahaadee waxa dhici karta inuu halaagsamo u baaba'o markaa uu dabeetana halaagsamay ee u baaba'ay amaba uu dhintay hadduu noolo ahaa axkaam ayaa halaagsankiisa iyo baaba'isa iyo dhimashihiisa axkaam baa ku xidhmayso la xidhiidhaysa axkaamtaasina waxay isku khilaabaysaa ama ku kala dumaysaa cayntan la waqfay ee halaagsantay ama dhibatay ama baaba'day kala duwanaanshaheeda wixii la waqfay ee kala duwanaa kala xukun bay noqonayaan waxa kaloo ay axkaamtaasi isku khilaabaysaa hadba noocan ay u halaagsantay iyo waxaan halaagay ama waxaan baabi'iyey ayaa iyada loo eegayaa axkaamtaasina waa tan alif idaa kaana almawquufu bahiima hayru ma'kuula waxaan la waqfay wuxuu ahaa bahiime iyo mayeedhaan iyo neef xoolaahu aan la cunin tamaatad way dhibatay ikhtasa bijildiha biljildiha haraggeedii waxaa ku gaar noqon almawquufu calayh liannahu awlaa bihi min hayrihi isaga ka mudan fain dubiqa aljildu haddii haraggii la magdiyo caada waqfan calayhi ayuu noqonaya yantaficu bihi uu ku intifaaco walaa yajuusu lahu baycuhu inuu iibiyaano uma banaana xifdan calaa maqsadi alwaaqifi ma amkana iyadoo la ilaalinayo maqsadkii ujeeddadii ka waqfiyey intii suurtagala waxay leeyihiin culimmadu haddii shaygan la waqfay uu ahaa bahiime iyo neef ma yeedhaana hilibkiisana aan la cunin waxyaabaha la dheefsado sida dee dameer oo kale dameeraha oo kale si haddee xayawaanaadkan markaa lagu ugaadhsado ee aan dee ayga iyo aan ahayn doofaarka iyo dabeetana shaygii xayawaankii la waqfay baa dhintay qof baa lagu waqfo wuu dhintay dee marka hore haddii la gowraco aanu xalaal noqonayn halkaa horta hilib kuma jiro laakiin harag baa laga dheebsan karaa baktiga harag baa laga dheebsadaa haraggaa laga iyo saantaa lagala bixi karaa haraggeeda markaa waxaa khaas ku noqonaya mawquuf calayk weliba milki maaha waa ikhtisaas isagaa gaar la noqon leannu isaga u mudan cid kale haraggii haddii la magdiyo oo dabeetana uu daahir noqdo waxay leeyihin waqaf buu noqonayaa lagu intifaaco haraggaa iyo saantaa sideedaasunu daayo dee haddaad guri saaranaysaan ay guri idinku dhistay intaan idinku dhisnaato haddaad goglanayseen iska goglada inaad iibisaana ma bannaana waayo waxaa la ilaalinayaa maqsadkii iyo ujeeddadii qofkan waqfay u lahaa inay muddo u sii shaqayso intii suurtagala marka haraggaasi ha u sii jooga baa la leeyay ha iibin ba idaa kaana almawquufu bahiimatan ma'kuula shaygan la waqfay waa mayeedhaan la cuno dee waa waxyaalihii aynu cuni jireen waqataca almawquufu calayka lagu waqfayna wuxuu jaray u yaqiinsaday biannaha satamuutu inay u dhiman min shayin wax nasala bihaa ku soo degay jaasa dabxuhaa gowraceeda banaan lidaruurati daruurada daraaddeed wa yubaacu laxmuhaa hilibkeedii waa la iibin wa yushtaraa bihi daaba min jinsiha daaba la jinsiya baa lagu soo iibin wa tuuqafu makaanaha baa la waqfi wa qiila waxa la yutraku amru laxmiha lilxaakimi ayaa looga tegay yafcalu fiihi wuxuu ku samayn maa yarahu maslaxa wixii maslaxiya dan uu arko waxay leeyihiin shaygan la waqfay waa shay bahiime iyo mayeedhaan la cuno waa neef geela waxa weeye waa neef lo-ah waa neef adhi ah ninkii lagu waqfayna waxa uu yaqiinsaday uu jaray inay dhimanayso wax ku yimi daraaddeed way xanuunsanaysaa u arka inay dhimanayso gaadhi baa jugeeyey wuu arkayaa inay nafti ka gurmayso waxa bannaan daruuro ahaan iyo daruurada iyo dhibaatadaa dee laga maarmaan kaga timi inuu gowracaaba u bannaan neefkii waqafkee lagu waqfay waayay gowracye haddaba siduu odhan haddana hilibkeedii iyo haraggeedii iyo waxeedii oo dhan waxay leeyihiin hilibkeedii ha iibiyo iyo uun iska shiraysan inuu isagiiyo reerkiisu aanay jamtaa ka saarine ha iibiyo marka uu iibiyo lacagtii ha isu geeyo neef geel ha ku sameeye ma neef adhi ama neef lo-ah wixii ay goyso oo daaba markaa la jinsi hadday haluga inahayd dee qaali yar bay goyna qaali yar ama qaali yar ha soo siiyo hadday neef adhiyo ahayd dee mid weynba hadday mid yar ha soo siiyo wa tuuqafu makaanuha sidii ay tan dhibatay waqafka ahayd baa kan hilibkeeda laga soo iibiyana waqafay u noqonaysaa qiil baa wuxuu leeyahay maya markaa le markaa uu gowracaya uu qalay arrinka hilibkaa laga yeelayo xaakimka ama qaadiga ama garsooraha meesha jooga ayaa loo daynaya wixii isagu maslaxo u arko ayuu ku sameeya hadduu arko markaa inuu neefgale lagu soo iibiyo oo deetana waqaf ay ahaato hadduu arko masaakiinta iyo fuqarada inuu qaybiyo isagu siduu hadda maslaxad iyo danta u arko ayuunbuu samaynaya wixii dadka muslimiinta ka wada dhaxeeyana waxay maslaxadooda iyo dantooda ku jirta ayuunbaa lagu samaynaya wax kaloo lagu samayn karaa ma jiro waataynu dima ilaa muslimiinta qofka ugu sarreeya madaxda ilaa kuwa ka hooseeya hantidaa ummadda ka wada dhaxaysa wixii maslaxadooda iyo dantooda ay tay unbay ugu tagrifarayaan wax kale ay ugu tagrifarayaan ma jiro waa ilaaliyaal malaha iyagu kaysiyaana una ogow ama taajir haw ama waxaa doonta ahaw kaysiyaanaan mustaxiq ahaynan mudnayna una xaaraan bay ku siiyeen iyo hanti ummadaasi wada leedahay baad qaadatay ogow tijaartan iminka dantii gudi wax walba wada qaadatay waa digreetaa laygu siiye waa digreeta waxba ku xalaalayn mayso wax alla waxay ku xalaalaysaa male markaa iska yani waxaad haysataad ku fadhidaa wax ummadda intaan leege ay wada leedahay taa tamaanada iibinaysa ee kaa waalan iyo kaa markaa meelaha jiifa waxay wada leeyihin baad haysataa odaad ku haysa qiyaamana waa kuu taalla maalinta qiyaamana adoo xambaarsan baad keeni doontaaye ogow iminka iska sii ogow waa kitaabkeena alfiqu lmanhaji waxaynu ku jiray axkaamtii shayga waqafka ama la waqfay uu lahaa siba waxaynu ku jiray shay in la waqfay marka uu baaba ama uu halaagsamo ama uu dhinto jim idaa utlifat marka la dilo alcaynu lmawquufa cayntii in la waqfay marka la dilo bal u adeegiye fa in kaana calaa mutlifihaa ka dilay damaanu qiimatihaa qiimaheeda damaankeedu hadduu korkiisa ahaaday wadalika kaan atlafahaa axadun baa tacadiyan tacadi iyo xadgudub u dilay lam yamlik ilmawquufu calayhi qiimata alcayni almawquufati taaliya kii lagu waqfay ma milkinaya qiimaha cayntaa la waqfay ee dhibatay bal yushtaraa bilqiimati waxaa lagu soo iibinayaa caynun mumaahila laha cayn la mida tii hore wa tasbaxu waqfan makaanahaa waqfi baanay noqonaysaa wadalikaasina muraacaata waa ilaalin liqaradi lwaaqifi waaqifka ujeeddadiisii la ilaalinayo min istimraari hawaabi in hawaabkii uu daa'imo iyo wa tacalluqi xaqi lbatni thaanii batniga labaad xaqiisu inuu ku tacalluqa iyo wa bacdahu wixii ka dambeeyey bihaa iyada fain tacadara hadduu suurtogeli waayo shiraawu caynin kaamila cayn kaamilo ah iibinteedu hadday suurtogeli weydo fa bacdu caynin cayn barkeed baa la soo iibin lannu aqrabu ilaa maqsuudi lwaaqifi kaasaa u dhow fain tacadara shiraau lbacdi haddii uu suurtogeli waayo faina almawquufa yacuudu ilaa aqrabi nnaasi ila lwaaqifi buu noqon ama idaa talifat alcaynu almawquufatu min gayri damaanin hadday markaa u dhibato ow talifat binafsihaa ayay u dhibatay faqad intaha alwaqfu waa dhammaaday bizawaali alcayni almawquufati ayuu ku dhammaaday waxay leeyihin culimmadu haddii la dilo cayntii mawquufada ahayd cid baa dishay neefgii geel ahaa neefgii lo-da ahaa neefgii xoolaa adhiga ahaayee la waqfay cid baa dishay waxay leeyihiin haddii ciddaa dishay qiimaheeda damaankiisa lagu yeeshay oo magdhow lagu yeeshay ciddaa dishay oo goormaa magdhow lagu yeeshaa dee wuxuu u dilay masalan qof baa tacaddi iyo xadgudub u dilay mid beeranayo ay soo agbartay ayaa markaa kaw kaga siiyey waxay leeyihiin dee kii lagu waqfay qiimaha cayntaa la waqfay ee dhimatay ma milkinayo qiimaha marka laga qaado kii dilay isagu ma yeelanayo kii lagu waqfay bal waxay leeyihiin waxaa lagu soo iibinayaa qiimaha cayn la mida baa lagu soo iibin hadday neef geela ahayd hadday neef lo ahayd hadday neef adhay ahayd mid la mida lacagta ha lagu soo iibiyo marka la soo iibiyana waqaf bay noqonaysaa halkii tii hore joogtay la dilay ayuunbaa ila soo joogsana waqafkii bay sii wahaanaysaa waxaana la ilaalinayaa bay leeyihiin qofkii waqfay ujeeddadiisi baa la ilaalinayaa leanna wuxuu doonaya hawaab iyo abaalmarin uga socduu doonay midda labaad badnigii labaad had iyo goor alle waqafka markay albadnu alawal iyo albadnu athaani markay ku yidhaahdaan masalan wuxuu yidhi waxaan ku waqfay awlaadii kadibna caruurtooda kadibna carruurtooda intaa carruurtiisa waxaa la odhanaya albadnu alawal waa calooshii hore kuwa uu markaa awowga u yahay ee kuwiisu ay dhalana albadnu thaani baa la odhanayaa kuwa markaa saddexaadna albadnu thaalis baa la odhanayaa markaa hadda waxaa laga wadaa dee masalan waqafka waa la ystaba jooga oo wuxuu yidhi ciddaasaan marka hore ku waqfay naafkan xoolaha ciddaasaan ku waqfay dabadoodna ciddaasaan ku waqfay dabadoodna ciddaasaan ku waqfay buu idhi markaa ka hore albadnu alawal baa la odhanayaa markaa neefkii marka uu dhinto neef galaan lagu soo iibin oo qiimihiisii la soo iibinayaa si marka ay qoladan hore ay dhammaadaan dee badnu thaani qoladii labaad ee ku xigtay iyo ciddii ka sii dambaysana ayana markaa intifaaci u soo galaan hadday suurtogeli weydo neef cayn kaamilaha inay soo iibiso waa suurtogeli weyde oo neef geelahoo dhammaystiran waa soo iibin weyde fa bacdu caynin waxay leeyihin hal barhkeeda la soo iibiye markaa hal barhkeed ayaa la soo iibinaya cid baa lagula shuraakoobayaa leanno saasaa u dhow bay leeyihin qofkan waaqifka ah ee doonaya inay waxu socdaan ajaray saasaa u dhow haddii la yidhaha lama helayo oo dadku kuma shuraakoobaan iminka innaga halkan oo kale way adagtay sida neef loogu shuraakoobo haddaan neef la qalanayo aanu ahayn neef la wada yeelanayo inta badan cid ku shuraakowda lama arko waxay leeyihiin shaygan la waqfay waxa u noqonayaa dee waxoogaga qiimaha laga qaaday dadka kii ugu dhowaa kan waqfiyey kii way ka tegaysaa laakiin waxay u noqonaysaa dadka ninkan waqfiyey ciddii ugu dhoweyd ee qaraabadiisa ahayd baa la siinaya waa marka shaygan ciddii dishay magdhow laga qaadee magdhow shareecadu ay saarto haddii cayntan mawquufada ay dhimato oo la dilo min hayri damaanin oo masalan kaba soo qaad dee dibi buu ahaa ama waa awrbaa buu ahaa qof buu weeraray qofkii uu weeraray dee inuu xabad ku dhufto mooyaane si kaleu kaga badbaadayaa ma jiro dee dibigii gadooday qofka dilaya ayuu xabad halaa kaga dhuftay si kaleu kaga badbaadaa buu waayo awrkii dadcunka ahaa ee kusoo fakaday buu xabad ku dhufto oo waqafna waa sidiibu ku dhintay dee qofkaa wax lagu leeyay ma jiro ila wuu istifaacayey sharcigaa u baneeyey markaa waxba laguma le dee markaa awrkii halkaasu iskaga dhintay aw talifat binafsi ama nafahanteedu iskaga dhintayba oo isagoo baktiyey unbaa xeradii lagu arkay mar haddii ciddaa dishay aan waxba lagu yeelanoo sharcigu saarin ama shaygii hor alla isaga dhintay faqad intaha alwaqfu dee waqafkii halkaasu ku dhawaaday mar haddii shaygii la waqfaybaa uu meesha ka baxay dee waqaf ma jiro daal idaa tacadad manfacat lmawqu manfacatu lcayni almawquufati shaygii la waqfay manfacadiisii baa cadilantay bisababin hayri madmuun sabab aan la damaanad qaadaynin bay ku cadilantay kaan waqafa ashtaaran dhir buu waqfay fajafad way engegtay aw qaraca riixo ama dabayl baa fujisay aw saylo ama daad baa fujiyey walam yakun mana suurtogeli icaadatuha ilaa maqrasiha halkii ay ku taagneed ama ka beran in lagu celina waa suurtogeli weyday qabla jafaafiha intaanay engegin lam yanqatic lwaqf waqafkii ma go-ayo bal tabqaa mawquufa bay ahaan yuntafacu bihaa waxaa loogu intifaacay juduucan tiirar ahaan biijaaratin karayniya wanaxwiha wixii la mid ah idaamatan lilwaqfi waqafkii baa la daa'iminaya fii caynaha caynteeda walaa tubaacu la hibin maayo walaa tuhabu la hibayn maayo fain lam yakun ilintifaacu bihaa haddaanay suurto gelin ilaa bisilaakiha in dee lagu isilaago lagu isticmaalo lagu dhammaysto mooyaane biixraaqi gubin iyo wanaxwi wixii la mid ah jaaza lilmawquufi calayhi dalika waa u baahaya waa u bannaaya ilaa annahu laa yajuusu baycuha walaa hibatuha in la iibiyey iyo in la iibiyey tolo laba ogola waxay yidhahdeen culimmadu haddii shaygii mawquufka ahaayoo jooga manfacadiisi iyo dheefdiisi unay cadilanto dheefsigii iyo wixii laga dheefsanayey baa ayaa ka xumaaday waxaanuu ku xumaadayna waa sabab aan damaanad lahayn dee waxay ahayd dhir khudaara bay ahayd kaba soo qaado dhirbiyood bay haydo dee roobkii iyo biyihii iyobaa yaraado dhirtiiba way wada qallashayba ama dabayl baa ula timi oo dhirtiiba way wada fujisay ama daad baa ula yimi oo gebigeediiba waa soo wada fujiyey manay suurto gelin halkii ay ku taagnayd in lagu celiyo intaanay qalalin hadday suurtagal tahay halkeedii in lagu celiyo intaanay qalalin sideedii u baxdo ayada saasaa la samayn lahaaye tiina waa suurtogeli weydo waa lagu celin kari waaye halkii ay ku taagnayd intaanay qalalin waxay leeyihin iyadoo sidaas oo dhirtii halkan wada foorato halkan wada taalla oo dabayl ama daadfujiyey haddana waqafkii ma go-ayo dhirtaa jiijiifda ee dabayshu ay jiijiifisay ama daadku jiifiyey ayaa waqaf ahaanaysa oo lagu intifaacayo oo see loogu intifaacaya inta jirida laga dhigo jiridaha ha lagu intifaaco oo hadday cidi kiraysanayso yacni ha lagu kireeyo haddii dee meel markaa biriij iyo wax la gelin kara ha la geliyo oo waxaan ay baaqi yeelaynaa bay leeyihiin shayga waqafkaa lafdiisii inuu sii baaqi ahaado qofkii ajariye wuxuu ka socdaa ayaa ayaa la sii baaqi yeelaya lana iibin maayo lala hibayn maayo bay dhaheen hibe iyo iibmidnaba lagu samayn maayo wax alla wax intifaacoo ay leedahay ma jiro in laysilaago la shito mooyaane in kuwaa moofooyinka laga iibiyo ama kuwaa hudheelada oo ay dabeetana amana ay shitaanba isagoo dhuxul ka dhigtaan isagiiyo reerkiisu amaba yacni la iibiyo oo kuwaa moofooyinka laga iibiyo mooye si kalama suurto gelayso waxay leeyihiin kan mawquuf caleyga lagu waqfay ha shita isagiioo ha intifaacso oo dhuxul ha ka dhigto laakiin ma iibin karo mana hibin karo leanno ma laha ma hibayn karo mana iibin karo isaga ha shita laakiin idaa kaana almawquufu waxaan la waqfay markuu yahay xusula masjidin masjid gogoshii wa naxwihaa iyo wixii la mida fabadiyad waa baaliyowday ow juduucan tirar bay ahaatay berigii hore dee tiirarka waxaa laga dhigi jiray ila midyadaba wayna ka dhigin jiray yacni jirrido markaa geed baa ayaa tiirarka laga dhigi jiray fankasara juduucdii ayaa jajartay oo xar baaba galay walam tasrux ilaa lilixraaqi in la shito oo la gubo mooye wax kale umay suubabin kaasa baycuhaa iibinteedaa bannaan lianlaa tadiica si aanay markaa u dayacmin aw yadiiqa almakaanu bihaa aan ugu celidhimin min gayri faa'idatin faa'idalaan wa taxsiinu maalin yasiirin maal yar oo laga soo xasriyo min amaniha lacagteeda yacuudu ila alwaqfi u noqda ayaa awlaa min diyaacihaa dayacintaankeeda ka fiican wacalaa haadaaka haddaan ku soconno fa ina samanahaa yusrafu lacagteeda waxaa loo yidhi fii masaalixi almasjidi ayaa loo loo iili wayuqadamu shiraau mahiilin mid lamida ay waxaa la hormarin in lasoo iibiyo mid lamida litaalifi kii dhintay iram kana hadday suurta gasho amaa idaa salaxat ligayri lixraaq hadday u suubanta gubid waxaan ahayn lam yajuz baycuhaa ma banaana iibinteedu muxaafadatan iyadoo la ilaalinayo cala istibqaa'i cayniha caynteeda in la baaqi yeelo taamashiyan iyadoo lala soconayo maca qaradi lwaaqifi kii waqfay qaradkiisa ujeedadiisa waxay leeyihin culimadu haddii shaygan la waqfay uu yahay gogol masjid iyo wixii lamida waa roogagii waa cawihii waa baaliyoobeen dabeetana in la bedelo oo kuwo kale la keeno ayay keentay ama waxay noqotay juduuc iyo tiirar ayay ahayd marka hore dee imkayna weliba samada isticmaala beryaha hore dee tiirarka masaajidada dhismayaashu sida miyada iyo dergadahaba dee ay u yihiin tiirarku waa qoryo dabeedna way jajabeenoo xar baa galayba wax kaloo ay u suuban tahay ay noqonayso oon in la shito mooyaane ma jirto waxa bannaan markaa in la iibiyo si aanay dee halkaa ugu dayacmin amaba inta dee meelahan la raseeyo aanay meeshii u cedhiidhiyin faa'iida la-aan in meesha lagu raseeyo dhullan haysato dee faa'iida kuma jirto ama inay dayacantaa imanaysa ama in halkan la raseeyo markaa ay cedhiiri keento waxaanay leeyihiin in wax yar maal yar oo lacagteeda lasoo xasiliyo oo laga soo saaro oo waqafkii u noqdaa ka fiican inay halkaa ku baaba'do xoogo yar inay ka soo baxaan baa ka fiican sidaa haddaynu markaa ku soconno waxay leeyihiin wixii yaraayee markaa la iibiyey ka soo baxay masaalixda masjidka ayuunbaa lagu celinaya ha loo soo siiya dee markaa kilaadhi iyo wixii masaajidku u baahan yihin waxa weliba la hormarinayaa bay yidhahdeen haddii kuwa lamid ah kan dhintay ee baaba'ay kuwa lamid ah haddii ay suurtagal tahay in la soo iibiyo ha la soo iibiyo haddii tiirar kale loogu soo bedeli kara tiirar kale ha loogu soo bedeli bay leeyihin haddii gooshaa baayooda inta waxoogay la siistay gogol kale lagu soo bedeli karo ha loogu soo bedelo haddii ay u suubanto likayri lixraaq waxaan gubid ahayn bay u suubantaa oo deese dhee intifaacyo kale iyo dheebsasho iyo dheefsasho kale yeelanaysaa in la iibiyaa ma banaana ee waa in sidaa loo intifaacsan karayo loo intifaacsaa tiirarkiibaa waxaa la inta halkaa la safo ayaa meelo lagu fadhiiso lagu weysaysaa laga dhigi karaa sidaa hala yidhaahdo bay leeyihiin leanna waxaynu baaqi yeelna shaygaa la waqfay cayntiisa iyo lafdiisa intii ay sii jiri kartee laga faa'iidaysan karo waa in laga faa'idaystaa bayna waxaynu ilaalinaynaa ynu la soconaynaa ujeeddadii qofkaa waqfay uu lahaa shaygaa in si joogtaa loo waqfo oo loo intifaac uga socdo shaaficiyadu aad bay u adkeeyaan laakiin madaahibta kale yacni wixii masaajidkaasi ka maarma ama ka xumaaday in masaajid kale la siin karo ayay qabaan waaw idan haddaba masjidun masjid markuu dumo wa tacadarad icaadatuhu soo celintiisuna ay suurtogeli weyda lam yashbacu bixaalin in la iibiyaa sinaba kuma bannaano waa liimkaani icaadatihi fii waqti ma haddii hadda la suurtogelin kari waayo mar uun in la soo celiyaa suurtagala fain kaana lihada almasjid halla halle iyo markaa dheef u soo baxaysa baa jirtay tusrafu calaa masaalixi loo iili fain tawaqacnaa haddaan filana cawdahu soo noqoshadiisa xufidad hallatuna waa la ilaalin walam natawaqac cawdahu haddaynaan filanayninna jaaza sarfu hallatihi in loo iilaa bannaan ilaa aqrabi almasaajidi ilayhi masaajidka ugu dhow waxay dhahdeen masjid baa dumay in la soo celiyo oo dib loo dhisaana waa suurtogeli weyday kama soo qaadee meeshiibaaba laga guurayba magaaladii meeshiiba way ka guurtayba amaba marka la eego dee qarashkan dumintiisan iyo kasoo saarkiisan iyo dhulkan yacni waxaba ka qarash yar dee mid cusub oo la dhisaaba ka qarash yar waxay leeyihin shaaficiyadu ma bannaana bixaalinnaba in lagu iibiyaa meeshaa iyo masaajidka ah leanno hadday iminka inoo suurtogeli way jiilalka dambe iyo ummadaha dambe iman doonay maalin inu suurtogeli isaga halkiisaasuna iska taagnaado masaajidku hadduu lahaa awqaaf iyo meelo ay wax uga soo baxaan masaajidkan kharaabay ee dubay ee la yidhi sidiisaasuna ha ahaado hadduu masala awqaaf lahay ay wax u soo baxayeen wixii u soo baxayey see loo odhanaya ee masaalixdiisa lagu bixin jiray waxay yidhaahdeen fa in tawaqacna haddaan filanayno oo aan rajo ka qabno soo noqoshadiisa masaajidkii maruun ina dhiso xufida khallatu waa la ilaalinoo akown inta loo furo magacii masaajidkaasun ha lagu gurawn halkaasun wixii soo baxayan ha lagu gurawn maalintii ilaahay uu suurtogeliyey in dib loo dhiso ayuunbaa de ama dhismaha lagu daray ama masaalixdiisi lagu bixin haddaynaan filanaynin meeshiiba daadmareen bay noqotay meeshaasi meel masaajid dambe noqonaysaa ma aha waxay leeyihiin dee waxaa awqaabdaa ku waqfanayd masaajidda kale ugu dhown markaa ha lagu bixiyo ilaa meeshii masjid kama soo noqonayo cid kaloo la siiyaana ma jirto waxay kaloo yidhaahdeen culimadu za idaa khiifa calaa masjidin marka laga baqdo yacni dee inuu dumo ama wuxuu noqdo jaaza lilxaakimi waxau banaa naqdu inuu buriyo wa banaa bixijaaratihi dhagaxyaashiisaana masjida aakharu ku dhisi walaa yubnaa bixijaaratihi waa anqaad iyo burburkiisa shay-an aakhara wax kale lagu dhisi mayo muraacaatan iyadoo la ilaalinaya liqaradi lwaaqifi waaqifka ujeedadiisii wa binaa'uhu qariiban min almasjid almanquudi dhismihiis in laga dhisa meelo dhow masjidkaa la dumiyey baa awlaa ka mudan waxay leeyihiin culimmadu haddii masjid laga baqdo inuu dumo iyo dee ayaa laga baqanayaa ama uu daadqaada masjid kala noqdo xaakimka waxa u bannaan ama qaadiga inuu burburiyo marka uu burburiyo dhagaxyadiisa iyo waxaa iyo jiingadiisa iyo waxaa ka soo baxay masjid kale ayuunbaa lagu dhisayaa ma bannaana dhagaxyaashiisa iyo burburkiisa xataa buuxis hadday tahay in shay kale loo isticmaalo oo milki cid gaari leedahaya waxaa la ilaalinayaa qofkii waqfay qaradkiisa iyo ujeeddadu lahaa dhagaxa uu meeshaa geliyey inuu laga faa'iidaysto ajri iyo wuxuga socdaan buu doonayay ha loo ilaaliyo oo meel kale yaan laga gelin weliba masaajidkii hore meel u dhowoo dee ayaa ayaa ayaa fiican in laga dhigo waxoogay bay isku khilaafeen madaahibtu masaa'ilkan aynu ka hadlayno waxay dhaheen waqafku hadduu cadilmo xaalad aan lagu intifaacaynina uu gaadho waxay bannaynayaan xanafiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada jumhuuru lfuqahaa in la iibiyo lacagtiisana isagii oo kale lagu sameeyo saddexdaa madhabood ayaba jumhuurkaabaa bannaynaya xanafiyadu weliba waxay bannaynayaan iyagu gaar ahaan in la iibiyo iyo in la bedelo walow xataa manfacadiisii iyadoonay burin haddii meel ka wanaagsan ama ka dheef badan la helo in markaa la bedeli karo lami meel kaloo laga dhigi karo ayay bannaynayaan shaaficiyadu ayagu aad bay ugu duwan yihiin madaahibtan kaleo masalada aad bay ugu adag yihiin waxa uu shiraazi oo kale muhadabka ku lahaa haddii masjid in wuqifa masjidun haddii la waqfo fakhariba almakaanu meeshii baa kharaabtay wanqatacat isalaatu fiihi ku tukashadiina waa godan cido kuma tukato lam yacud ila almilki walam yajuz lahu atasarufu fiihi yacni lahaansho cid ku noqon maayo in lagu tasarufaana ma bannaana liannahu mar hadduu milkigii bini aadmiga ka baxo xagga ilaahay u baxay milkigii dhinaansho ugu noqon maayo wuxuu ka dhigay uun addoon haddaad xorayso addoonkii uu gaboobo addoonnimadii dib ugu noqon maayo waana taynu tilmaannay inay bannaynayaan gogosha la waqfay markay baadiyowda iyo tiirarkaa iyo hadday shijabaan in la iibin karo wixii lagu sameynayana waa inoo soo sheegeen walow waqafa axadun maalan hadduu ku waafo calaa qandaratin biriish mansuubatin calaa waadin tog iyo biyo mareen la duldhigay fankharaqa alwaadi waadigiibaa jabay ama furmay watacadarat ilqandara biriijkiina waa cadilmay waxtaaja naasu ilaa qandaratin ukhraa waxay u baahdeen biriij kale jaaza naqlu tilka alqandara in la raraa bannaan ilaa maxali lxaaja meesha baahida istibqaa'an limaqsuudi lwaaqifi ayada oo la baaqi yeelaya ma amkana intii suurtagal ah waxay dhaheen meel waadiyo biyo mareena ayaa nin wuxuu ku waqfay biriish laga tol sameeyey weliba siday u dhigayaan waxa weeye dee biriish sabadahoo haddii la dubiyo baaba-ayo maahae waa mid la rari karo oo masalan dee tiirar iyo waxbaa la geliyayoo dee adduunku waa kan iminka hore marayoo iminka dubay oo kalen waxaan ku arkaya biriij xaggan khaliij alfarisiga ka yimaado habeenkiina la xidhiidhinayo habeenkiina la kala furayo oo ay dooyuu marayaan ay ka tallaabayaan maalintiina la xidhiidhinayo gabarhadu ay marayso oo badda dusheeda marna waa la kala furaya waa malkaa dooyuu marayaan oo waa la kalacniya rmudunbaa kala kaxaynaya maalintiina waxaad maraysaa isagoo badda dusheedii hoo biriisho aad maraysa gabadhadu ay yaacayso dee kuwaasoo kalea imika la sameeyaa amaba yacni mid biraahoo dee markii la doono la furayo ayaa la sameeyey marka biriish baa laga dul sameeyey waadi ama tog ama meel biyo mareena waadigii baa jabayba oo biyihii baa masalan weecdayba biriishu waa cadilmay markaasoo waxaa wax looga baahan yahay biriishkan in la maro ma jirte dee halkii biyu ka tegeen baaba la yska maraya la yska yaacayaa laakiin haddana biyihii meel kaley mareenoo meeshii kalaa biriish looga baahday ay dadku uga baahdeen waxay leeyihin waxa bannaan biriishkaa in la raro oo halkan ay biyo ka jabeen ay ka weecdeen inta laga raro halkaa kale biriishka looga baahan yahay in la geeyo waxaa la rabaa un maqsuudka qofka waaqifka aha ugu talagalay in la ilaaliyo la baaqi yeelo intii suurtagala mowtu lmawquufi calayhi halkana waxay ka hadlayaan culimmadu qofkii wax lagu waqfay oo dhintay alif idaa maata almawquufu calayhi kan lagu waqfay marka uu dhinto bal waad iga fa in cayana alwaaqifu masrafan aakhara masraf kale iyo meel kaloo lagu bixiyo oo gayra daalika shaksi aladii maata shaksigaa dhintay aan ahayn oo yantaqilu ilayhi lwaqfu u guuray cinda mowtihi intaqala alwaqfu wuxuu u guurayaa ila aladii cayanahu ku cayimay wadalika kaan yaquula alwaaqifu in waa inuu yidhahdo waqaftu hadihi daar aw hadihi sayaara calaa waladii baan ku waqfay uma cala alfuqaraa'i baan ku waqfay wain lam yucayin masrafan aakhara haddii aan meel kaloo lagu bixiyo aanu cayimin yantaqilu ilayhi lwaqfu waqfiguu u guuro baqiya almawquufu waqfan buu ahaanayaa wa surifa ilaa aqrabi annaasi lilwaaqifi ayaa loo iilayaa yowma mowti lmawquufi calayhi lawali awalu maalinta uu dhintay ka mawquufun calayhiga ee horreeyey ee hore waxay leeyihin qofkii lagu waqfay ee la yidhi gurigaa adaa lagu waqfay gaadhigaa adaa lagu waqfay ayaa dhintay see la odhanayaa shayga la waqfayna waa taynu ni bini aadmi milkigii waa ka baxay oo ilaahay xaggiisa ayuu baxay waxay leeyihiin waxaa lagu noqonayaa sidii waqafkii iyo qoraalkii uu waaqifkani sameeyey iyo si waqfay baa loo noqonayaa hadduu qofkan waaqifka ahi marka horeba sii cayimuu sii caddeeyey meel kale oo lagu bixiyo oo shaksigaa dhintay aan ahayn oo waqafku u guuro marka uu dhinto wuxuu yidhi hebel baan ku waqfay hebel hadduu dhintana hebel baan ku waqfay buu yidhi waqafku wuxuu u guurayaa unkaa ka dambeeyey ee uu cayimay masalan wuxuu yidhi bay yidhahdeen daartan waan waqfay ama gaadhigan waxaan ku waqfay carruurtayda carruurtayda marka ka u dambeeyaa dhinto dadka fuqaradaa ayaan ku waqfay dee waxay leeyihiin markay carruurtiisaasi wada dhintaan la dhaxli maayo oo dhaxal noqon maayee waxay u guuraysaan dadkii fuqarada ahaa haddaba masraf kale ma cayimina wuxuuhi carruurtaydu baan ku waqfay buuri carruurtayda dhammaade masraf kale uu u guuro waqafku muu cayimin waxay leeyihin hortu shaygii mawquufkaha waqafkiisiibuu ahaanayaayo lama odhanayo haddaba hala dhaxlo mar haddaanu cid kale sheegin hala dhaxlo lama odhanaye sidiisiibuu ahaanaya oo wixii ka soo baxaya ama intifaaciskiisana ayaa yeelanaya waxay leeyihiin waxaana lagu bixinayaayo loo iilayaa ninkan waqfay dadkii ugu dhowaaye baahanaa yowma mowti lmawquufi calayhi alawal kii lagu waqfay ee hore maalintuu dhintay dadkan ugu xigay kii waqfay ee dadka baahan ayuunbaa markaa la siinaya b idaa waqafa calaa shaksayni markuu ku waqfo uma alfuqaraa ayuu ku waqfay ka an qaala waa inuu yidhi waqaftu ardii calaa zaydin wacamri baan ku waqfay uma alfuqaraa ayaan ku waqfay famaata axadumaa midkood baa dhintay dahaba nasiibuhu min alwaqfi ilaa shaksi ilaakhari buu tegaya لأن الواaqف شharda انتiqاaل الوqف إilى الفqراءi wuxuu shardiyay bimowti shaksiyayn labada qof inay dhintaan walam yuujad dalika kaana lama helin waxay leeyihin culimmadu qofkani wuxuu ku waqfay laba qof wuxuu yidhi waqfkaa waxaan ku waqfay hebel iyo hebel zayd iyo camar baan ku waqfay labadoodaasi markay dhintaanna foqoradaan ku waqfay ibtidaa lwaqfi wuxuu ka bilaabmayaa laba qof labadii qof baa midkood dhintay ka nool isaga dee nuskiisi garanee nuskii kale xaggee buu qabanayaa waxaa leey nuskii kalena ka noolunbaa qaadanaya kan dhintay dhaxalkiisii margalayo ka noolunbaa qaadanaya leanno waxay leeyihiin fuqarada wuxuu ugu tegayo ugu wareegayey uun waxay ahayd markay labadan qof wada dhintaan labadii qofna weli ma wada dhimanin mid baa dhintay kii kalaa jooga kani ha wada qaata markuu kani meesha labaadda ka baxo ayuunbay fuqaradii u tegayaa ilan labadanaa ka horreeyey jim idaa waqafa calaa shaksayni markuu ku waqfo wafasala waanu kala saaray bian qaala waa inuu yihi waqabdu calaa kulli waaxidin minhumaa nisba hadihi daar baan ku waqfay uma cala alfuqaraa'i baan ku waqfay fahuwa waqfaani waa laba waqf falaa yantaqilu nasiibu axadimaa ila alaakhari u guri maayo bal yantaqilu ila alfuqaraa'i buu gaaraya ayuu u guuraya halkay markii hore masaladu ahayd hebel iyo hebel baan ku waqfay kadibna fuqaradaan ku waqfay waqafkan labada shaksi wuu kala saaray wuxuu idhi hebelna nus baan ku waqfay hebelna nus baan ku waqfay intaa kadib labadooda markay meesha ka baxaan fuqarada ayaan ku waqfay markaa labadaa nus laba waqafoo kala baxsan bay noqonayaan hadduu midkood dhinto kii kala yeelan maayo niskii kale niskiisi markaba fuqaradu u tegaya oo fuqarada yeelanaysaa kan kale niskiisana markuu dhinto fuqaradii ayaa yeelanaysa halkaa waxaynu ka arkaynaa shayga waqafka ah sida loo ilaalinayo ee shareecadu ay u ilaalinayso waayo waxaani hanti qof leeyahay bay ahayd hantidanna qofkii wuu iska saaray sibuu u saaray uu yidhi sidaa ha la yidhaahdo sidaa uu yidhi unbay uga baxaysay ahaanaysaa cid wax ka bedeli kartaana ma jirto sidaa loo gaado darisku halka inagu joogo allahu aclam